madaxweynaha maamul goboleedka puntland doctor cabdiweli maxamed dagaas ayaa waraysi uu siiyey v o a waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira xaaladaha ka jira puntland wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa madaxweynaha waraysigan la yeelatay waxaanay ugu horreyntii weydiisay socdaal uu ku tegey buuraha galgalo oo dhowaan puntland ay ka qabsatay kooxda al-shabaab ujeedadu waxay ahayd inaan u kuurgalo xaaladda dhabta ah ee ka jirta ee buurta xaaladda dadka deegaanka ka jirta xaaladda ciidamada ku sugan yihiin iyo indhaindhayn dagaalka meesha ka socdo aanu kula jirno ee burcadiimeedka meeshaa joogta inaan soo arko ciidamada soo booqdo ee soo dhiirigeliyo xaaladooda dhabtaana aan soo ogaado si markaasi aan go-an uga gaarno dagaal bismillahi rmaan raxiim waa mahadsantaha faaduma waraysi waa kaa mahadnaqaya shalay waxaan tegey jiidda hore ciidamada waxaan sii maray ciidamo tiro badan oo ciidamada dowlada puntland oo noocyo badan isugu jira kabacdin waxaan tegay magaalada galgala kabacdin waxaan uga sii gudbay jiidda hore ciidamada oo ka shishaysa galgala waan ugu tegay ciidamada geesiyaasha ee puntland oo meesha joogay ujeedadu waxay ahayd inaan u kuurgalo xaaladda dhabta ah ee ka jirta ee buurta xaaladda dadka deegaanka ka jirta xaaladda ciidamada ku sugan yihiin iyo indhaindhayn dagaalka meesha ka socdo aanu kula jirno ee burcadiimeedka meeshaa joogta inaan soo arko ciidamada soo booqdo ee soo dhiirigeliyo xaaladooda dhabtaana aan soo ogaado si marka ayaga dee ciidankoodii anuu ma soo arkin laakiin ciidanka iyaga puntlandka jooga ayaan soo arkay ciidankuna runtii dhulka ayaga haysta badidiisa oo qabsaday saldhiga iyaga haysta kabacdina waxaanku sheeg waan kasii gudbayo dhulka bureed oo dhanka shishe ka xiga ee galgala marka ayagii dee anuu ma arki karin laakiin dee dabcan waa dhici karta inay meel wax ka joogaan ciidamada puntland markii aad la kulantay ma kuwo sii socday ahaayeen mase kuwa goobaha aad ku booqatay fadhi ka samaystay ahaayeen dabcan waxa weye markii aad meel qabataba waa inaad meesha hantido oo aad xoogaa ku nagaato kabacdina aad socoto oo haddana aad dhaqaaqdo oo aad mar kale aad hore usii socoto marka ciidamada puntland waa ay soconayaan ilaa meesha u dambaysa ee dhulka puntland ah ee ay shabaab haysto waa ay tegayaan mana ka soo laabanayaan oo qorsho ayagu waxaa weeye annagu waxaan leenahay qorsho wakhtiga dheer ah oo ah gobolka in la xasiliyo laga saaro nimanka sharwadayaasha ah ee dadka deegaanka la soo celiyo dadkii la barakiciyey oo hadda meel walba daansan ilaa ceel daahir jooga in lagu soo celiyo dhulkoodii ayaan rajaynaya waxaa jira madaxweyne wafuud fara badan oo ka socda iyuuda qaramada midoobay dalka turkiga iyo wadamada carabta oo booqashooyin kala gedisan ku yimid puntland islamarkaasna aad la kulantay maxaad ka wada hadasheen mase jiraan barnaamijyo horumarineed oo puntland ay ka hirgelinayaan in wadanka puntland la gado adduunka laga gado saaxiibadan laga iibiyo ay noo yimaadaan kulli hadda waa yimaadeen maraykan waa yimid eu waa yimid talyaani waa yimaadeen ingiriis waa yimid jarmal waa yimid qatar waa noo timid imaaraadku waa yimaadeen turkigu waa yimaadeen kuwa badanoo badanna waaxusikan haddana waa yimaadeen oo hayado kala duwan oo caalami ah waa rajaynaynaa imaatinkoodu inay soo arkaan puntland arkaan waxa ka socda nabadda ka jirta dowladnimada ka jirta ka haraqaaday dabadeedna aanu kala hadallo mashaariic horumarineed dabcan waa u gudbinaa mar kastoo aan la kulmo sababto waxa wey anagu waxaan ogahay haddaan waddankan isbedel dhaqan dhaqaale uusan ka hirgelin kaabayaasha dhaqaalaha aan wax laga bedelinin waddanka horumar ma gaarayo marka waa inaan maadaama anu dhaqaale aan ka waskumaysanaa aanaan haysanin waa inaan adduunka u tagnaa waa inaanu ku dhiirigelinaa inay yimaadaan dalka yaga nabadayana ay yani ay abaalgudnala ku siiyaa waxa ka socda horumarka puntland ka socda waa in mucaawanada ay qaybinayaan adduunka ay siinayaan puntland ay wax ka taas wey waxa anagu amar walba aan u keenay wafuudaas ma kuwo mashaariic iminka bilaabaya mase waa kuwo ballanqaadyo iyo indhaindhayn u socday waa haysanaa ballanqaadyo tiro badan oo la xidhiidha dhanka kaabayaasha dhaqaalaha sida dowladda jarmalka oo kale oo naga taageeraysa dhanka jidadka iyo biyaha euda sidoo kale ayana lacag tira waa u haynaa jidadka wadamada kale ayaga waxaan ka codsanaynaa inay maalan garoomada dhiman ee puntland ay naga taageeraan wixii aan dhaqaalo lahay maha wax kalo aan lahaynin dekada in la ballaariyo oo wadamada hadda gaar ahaan imaaraadka iyo turkiyada iyo aan kala hadlay marka waxaan rajaynaynaa marka wuxuu daam inaan bilowno wax degdeg oo islamarkiiba de dhacaya ma jiraan lakin walba broses bay qaadanayaan lakiin waxaan rajaynayaa in wejiga ay leedahay puntland aan ka bedelo oo weji kale aan u yeeln insha allah waxaad dhowaan kula kulantay markab dushiis mas-uuliyiinta ciidamada naato ee la dagaalanka burcadbadeed maxaad ka wada hadasheen mase ka codsatay inay gacan idinka siiyaan kalluumaysiga sharci darada ah ee faraha ba-an ku haya badaha puntland waa mahadsantaa walaash waxa weeye waa sax ee waan la kulmay ee markabka waan u tegay ciidamada naato ee waxaa hogaaminaya nin wadanka denmark u dhashay oo admiraal ah waxaan aad uga wada hadalnay dabcan iyagu muhiimadda ay waxa warbixaysiinayeen waxay ahayd burcadda oo badeedda oo qorshahoodii hore ahaa oo mandatekoodu ahaa laakiin waxaan kala hadlay burcaddu waa labo hooyada burcad oo dhanna waxa weye saad sheegtay waa kalluumaysi sharcidarrada ah oo khayraadka baddana la guranayo hadda ka horre marka halka imid aan ku tilmaamay musiibo qaran sidii bay u jirtaa musiibo qaran weeye dhib badan baa ka jira jariif badan baa ka jira dhanna waxa weye iyaga inaan kala hadallo oo nidhaahno naga taageera hadda burcadbeedda waa yaraatay markab lagu haysto soomaaliya badeena puntland ma uu jiro oo may ka u dambeysay marka nimankan burcadda ahoo badda jariifaya in ay naga taageeraan oo wixii ay nagu taageerkanugu taageeraan laakiin waxaa taa ka muhiimsan marka hore inaan anagu qorsho ka yeelanno oo baddeenna inaan awood ku helno inaan ku difaacno qorshahaasna waa noo socdaa waxaan rajaynayaa marka annagu inaan isku filaanno wakhtiga dhow laakiin wixii taageera ayna siinayaan markaas wax sharciga markaanu sifa sharciga la nimaadno inaan sharciga kugu taageerayaan marka qorshahaas fican buu meel fican buu noo marayaa dhismihii garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso halkee buu marayaa dhismihii meel fiican buu marayaa kambanigii aan siinay oo jiniiska ahaa socotaan wuu yimid qalabkiisi waa la yimid shalay waxaa yimid ambasadoorkii talyaaniga iyo hay-addii unobis united nation office of brochal services oo ahayd in ay shaqada ay implement garayso ay qabato barrito ayaan si rasmiya u dhagax dhigaynaa dhismihiisii waa meeshii u dambaysay waxaa ku xigaa waxaa weeye sanadka bacdi inaannu aeroboortkii furno marka dhismihiis halkaasuu marayaa waa guul u soo hoyatay puntland oo dhan waxaan rajaynayaa aeroboor caalami ah oo dadka puntland ay ku nastaan oo ay dhib badan kaga baxaan inaanu yeelano sanadka bacdi madaxweyne ganacsatadu waxay aad uga cabanayaan suuqgeynta xoolaha nool ee lafdhabarta u ah ee soomaaliya suuqyo kooban ayaa la geeyaa sida yemen cumaan iyo dubay oo kale suuqa ugu weynaa ee sacuudiga wuu xaniban yahay arrimahaas maxaad kaga tala gasheen mase ku tala jirtaa inaad xiriirka ganacsigaas aad hagaajiso sacuudiga waa run hadda waa meel fiican ba howlahaasu marayaan hadda waxaan u malaynayaa maalo dhoweyd lo'ba hameen dhowr hameen ka hor ilaa xoogaa lo aha naga tegay oo sacuudiga naga aaday soddon sano markii u horreysay ay naga aadaan weeye waxaan rajaynayaa suuqaasu ilaahay idankii inuu noo furmo wax badan aan u dhoofino madaxweyne waxaa suuqyada puntland si weyn looga dareemayaa in ay gabaabsi ka tahay shilin soomaaliga taasoo sababtay in uu hoosudhac ku yimaado dhaqaalaha maxaa maamulkaaga uga qorshaysan arrimahaas sa la socotay anugu dhaqaalo waxyaabaha aan bartay ka mid tahay ee lacagtu waxaa la yidhaahdaa waa olyada dhaqaalaha marka baabuurku shaagiisu ma rogmanayo haddii aysan olyo aysan lahayn yani jointskiisa iyo yani xubnihiisu marka lacagta suuqu iyo dhaqaaluhu ma rogmado haddii aan lacag lahaynin marka runtii waa dhib ka jirta puntland waana dhib ka jirta soomaaliya oo dhan in la helo lacag shilin soomaali ah si doonta ku timaadee maxaa kuu qabsoomay oo horumar ah oo la tilmaami karaa muddada sanadka cagcagaynaysa ee aad xilka haysay ma rumaysan tahay in maamulkaagu uu sameeyey isbedel dhinacyo badan leh waan aaminsanahay wax badan sanad maana gaarin weli ilaa toban bilood baanu joognaa lakiin waxaan aaminsanahay wax badan inay iska bedeleen puntland waxaa isbedelay nabadgelyadii waatan hadda aanu furan ciidamadu ay joogaan inaanu shabaab la dagaalano meel walba xadkeena gaalkacayo ilaa meesha u dambaysa dagaal baanu ku qaadnay waxaanu sameynay isbedel dhanka nabadgelyada ah waxaan sameynay ciidamo magaalooyinka qaarkood ciidamo birmad ahoo ilaaliya barnaamijkaas si fiican buu u socdaa reformkii ciidamada socda reformkii isbedelkii shaqaalaha lagu sameynaya baa socda isbedelkii ciidamada lagu sameynaya baa socda degmooyinkii in badan oo kamida waxaanu ka dhisnay maamullo iyo golo deegaan waa la socotaa oo mudug nugaal bari gardafuuy meelo badan baanu ka samaynay highland waxaanu isbedel ka suubinay dhanka maxaa la yidhaahdaa kaabayaasha dhaqaalaha oo hadda noo dhaqaaqay waxaa hadda bilowday eeraboorkii boosaasood waxaa dhowaan bilaami doona bisha sanadka soo socda bilowgiisa bisha februari loo gaaro eeraboorkii garoowe kuwa kalaa inoo bilaabanaya dekada ayaanu rajaynaynaa in lagu sameeyo isbedel marka dhanka la eego nabadgelyada dhanka isbedelka dawliga ah oo haykalka dowladnimo institutionska wax laga bedelo waa la socotaan waxaan samaynay in maanta inaan cadaalad suubino oo dadka puntland haddii maalan shaqo qoristii qaabkii loo qori jiray wax ka bedelno oo reform shaqaalaha aan samayno qofka marka puntland markii shaqa soo baxdo la arabtaas gareeyo la xayeysiiyo taasina isbedel runta waxay keentay tiro badan oo ah in dad badan oo laga tiro badan yahay ay shaqooyinka helaan in dad badan in gabdhihii sidoo kale hadda maanta wax weyn iska bedeleen hadda yani jagooyinka soo baxay oo dhan in badan kamid gabdhaha ku guuraystay awal uma aysan lahayn access uma aysan lahayn marka cadaaladda in wax ka bedelno wax ka samayno horumarka shaqaalaha isbedelka dhanka ciidamada ah nabadgelyadii wadankii aan qaadno kontarooladii dadka lagu baadi jiray oo garoowe ilagaalka ayaa yaalay inaan maanta xabad aysan ka olinin marka waxaan isleeyahay toban bilood oo wakhti yar ah wax badan oo badan oo badan ayaanu samayn maxaad is leedahay madaxweyne caqabado ayay ku yihiin maamulkaaga maxaase kaaga qorshaysan haddii ay jiraan inaad kaga gudubto waxaa noogu dhibta badan maanta puntland haysta waxaa weeye hoosudhac dhanka dhaqaalaha ah dowladdii oona canshuur ku filan aan helinin ay ku daboosho baahideedii kharash oo ah baahideedii dhanka kharashaadka ah marka laba arimo inaan isku daynaan laka rabaa haddaan puntland nahay mid waxaa weeye kharashaadkii tirada badnaa inaanu yarayno oo lasoo koobo kharashka dowladda iyo dhanka kalena dakhli dheeraada aanu helo canshuurihii beriga aanu kicinno nala ku taageero in wadankani isbedel aan ka suubinno haddii aanan la shaqayn oon ganacsatadu nala shaqayn oo aan shacabku nala shaqayn dowladda horumar ma gaari karto waxaan rabnaa marka anugu maadaama aan dowladnahay dowladda waxaa laga rabaa lacagtaa dad shacbigu leeyihiin inay beeqaamiso oo wixii muhiim lagu bixiyo dhanka kalena waxaan u baahannahay dakhli nagu filan inaanu helo oo baahida ku daboolno marka dhibtana haysata ugu wadan taa weeye kharashaadku aad bay u badan yihiin nabadgelyada iyo ciidamada wax ku baxaya aad bay u badan yihiin social serviceka amase khidamaadka dowliga laka rabo aad bay u tira badan yihiin mana dabooli karno marka waxaan u baahanaa marka isbedel dhanka dhaqaalaha inuu yimaado madaxweyne dadku aad ayay uga cabanayaan arrimaha cadaaladda warbaahinta ayaad ka sheegtay marar badan ballanqaadyadaada ayay ka mid ahayd inaad isbedel weyn ku samaynayso garsoorka iyo cadaaladda maxaa iska bedelay maxaa tallaabooyinu arrimaha ka qaaday walaasha waa aad iyo aad waa su-aal wanaagsan weeye cadaaladdu waa muhiim waa la socotaa guddi baan sameeyey oo sameeyey reformka cadaaladda muddo badan bay qaadatay daraasadoodii meelo badan bay tageen warbixintii hadda way soo gebagabeeyeen waana ay keeneen la taliya xagga arrimaha sharciga ayaa madax ka ahaa xasan yuusuf iyo guddi kaloo odayaal runtii aad u wanaagsan olredy tallaabooyin baan qaadnay oo maxay ahayd dhan dadkii aanu waa la socotaay oo in toban dadkan la yidhaahdo qaaliyaasha amase garsoorayaal ah iyo guddoomiyaal maxkamadeed gobol iyo degmooyin iyo xeeralayaal ayaanu rugsaynay oo ku rugsaynay inaysan dadkii muhiimka dadkii ku habboona cadaaladda inay ka shaqeeyaan dadkan cadaalad u qaybiyaan sidoo kale dadka lagu bedelayahay inay noqdaan dad aqoon leh xirfadaas aad u yaqaana oo shaqadaa qaban kara hadda dadka u dambeeya la qaatay waa la artaasgareeyey dad aqoon la soo baxay waxaa la yaable waxay ahayd dadka cadaaladda ka shaqeeya oo garsoorayaasha ahi ama xeerayaasha ahi boqolkiiba konton iyo sideed ma aysan haysan shahaado ay ku barteen sharciga waxyaa badanoo mucjisaha aan ku aragno dalkan marka waxaa loo baahan yahay in isbedel ku yimaado dhanka cadaaladda dhanna waxaa weeye in yani dadka ka shaqaynaya cadaaladdu ay saxmaan xagga shaqasiinta xagga dallacsiinta xagga maaragtay yani cadaaladda deegaanka dadka la hayb sooco in aanu fiiro gaara u yeelanno si gaaran ah cadaaladala soo jirana maadaama ay qabaan iyagaiyo dumarku si gaara looga fakaro hadda shaqooyinka dowladdu bixin doonto oo dhan hay-adaha dowligaah kuwa brivatekana waa ku dhirigelin doonaa waxaa weeye in si gaara loo yidhaahdo waxaa la raadinayaa dadka la hayb sooco iyo dumarka sababto waxaa weye cadaaladala soo jiranay qabeen in la saxay u baahan tahay marka waxaasoo dhan waan wadnaa insha allaahu borosesku wuu dheeraanayaa waa wadaynaa muddo madaxweyne ugu dambayntii puntland waxay u aman tahay inay u gudubto habka xisbiyada badan waxay kaloo u aman tahay in la sameeyo oo dadku ay aad u sugayaan ballanqaadyadaadina ka mid ahaa maxkamaddii dastuuriga ahayd arrimaha noocaas ah wax ma kaaga bilaaban yihiin aad iyo aad ogsoonow waxaan ballantu ahayd sanadka u horeeya in aanu barnaamijkaa bilowno waa bilownay hadda golaha wasiiradu waxay khamiis dhaweyd dhaafaceyso ay baasgareeyeen oo ay gudbiyeen xeerka guddigii doorashada wuxuu baarlamaanku la yaalaa waxaan rajaynaa intuusan xirmin bisha sagaalkeeda isna inay ka doodaan oo ay gudbiyaan kabacdina guddiga aan magacoona sagaalka ahaa kabacdina hawshoodii ay qabsadaan kabacdina hawsha asaa ku bilaabato waa tallaabadii koowaad waan rajaynaynaa inaanu u gudubno dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa hareeyey khilaaf ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay sal u yihiin maxaad gacanoo ka geysateen maxaase idinka qorshaysan arrimahaas khilaafkaas waan ka hadalay aragtina waa ka dhiibanay ugu dambayntii waxaad moodaaba in ayadu isxalisay oo runtii hadda baarlamaanka la tegi doono federaalka kabacdina baarlamaanku oo u codayn doono mooshinkii laga keenay xukuumadda waxaan moodaa labada garanba inay ku qanceen inay barnaamijka sida noocaas lagu kala baxo annaguna waa ku bogaadinaynaa guul baan u rajaynaynaa cusubtida waxaa umana inu cod ku dhici doono sida ay noqotaba waxaan leenahay horaha loo socdo wakhti dheer baa sugaya soomaalida dhan wax badan bay ka faraysaa dowladda federaalka marka waxaan rajaynayaa in barnaamijkaas iska dhammaado inay hawshooda gutaan horumarka dalka iyo laga shaqeeyo iyo soomaaliya isbeddel ka yimaado kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo uu waramayey wariyaha v o a magaalada boosaaso faadamo yaasiin jaamac